warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuugu hayna waxaa kamid ah madaxweynaha dalka oo si rasmi a u shaaciyey golihiisa wasiirada afhayeenka dowladda dhexe oo la filayo inuu iscasilo iyo ciidanka ku sugan jiidaha hore ee gobolka hiiraan ee soomaaliya oo deeq xoolo noola la gaarsiiyey subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar kamida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan toddobiyo labaatanka bishii tobnaad ee oktoobar sanadka labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa la filayaa inuu xilkiisa uu iska casilo afayeenka dowladda dhexe ee dalka sayras oguna arrintan ayaa timid kadib markii uu shalay barasaabka ismaamulka siyaaya james orengo uu magacaabay in uu noqdo madaxa shaqaalaha ee dowla deegaankaasi sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ayay ahayd markii waa wasiirka xafiiska baneynaya ee isgaarsiinta uu sayras oguna u horay uga tirsanaa ciidamada milatariga u magacaabay xilka afayeenka dowladda dhexe waxaa uu xiligaasi bedelay eric ruthi oo xilkan kaga horeeyey madaxweynaha dalka ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyey golihiisa wasiirada yuusuf bakad ayaa dhammaystiraya qodobkan
madaxweynaha dalka william ruto ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo bandhigay xubnaha golihiisa wasiirada ay shalay baarlamaanka ansixiyeen mas-uuliyiintan ayaa la sugayaa in xilaalkooda ah loo dhaariyo si ay qaranka u adeegaan afariy labaatanka xubnood oo uu bil ka hor soo magacaabay hogaamiyaha waddanka ayaa shalay meelmariyeen xildhibaanada ayaa kala ah musolio mudavadi madaxa waa wasiirada iyo justin muturi xeerilaalyaha guud maasi wanjaw xogayaha golaha wasiirada iyo sidoo kale aadan bare ducaale wasiirka gaashaandhiga alfred mutua wasiirka arrimaha dibadda iyo wilba qurba joogta alex wahome wasiirka biyaha waraabka iyo sidoo kale maaraynta iyo sidoo kale rofesor kituri kindiki wasiirka arrimaha gudaha rofesor njuguna ngaw wasiirka maaliyadda aisha juma wasiirka adeega dadweynaha david chirchir wasiirka tamarta iyo batroolka moses kuria wasiirka ganacsiga maalgashiga iyo weliba warshadaha kibjumba murkumen wasiirka gaadiidka wadooyinka iyo sidoo kale howlaha guud roslinda sobon tuya wasiirka deegaanka iyo weliba kaymaha benina malonza wasiirka dalxiiska duurjoogta iyo weliba hidaha florence bore wasiirka shaqaalaha iyo weliba badbaadinta bulshada mituri linturi wasiirka beeraha eliwod owalo wasiirka isgaarsiinta warfaafinta iyo teknolojiyadda iyo weliba mas-uuliyiin kale
star f m ka dhagayso garbaharey mawjadda ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa ku qaabilay xafiiska wasaaradda ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ahna sarkaalka mas-uulka ka ah howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo dardaragelinta barnaamijyada horumarineed iyo bini-aadanimada ee soomaaliya maadaama xiligan abaaro daran ay dalka ka jiraan kulanka intii lagu guda jiray ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee horumarada siyaasadeed abni iyo bini-aadanimo ee soomaaliya iyo waa sidii la isaga kaashan lahaa uburmasada dadka abaaraha ay sida ba-an u saameeyeen ee ku sugan gobollo kala duwan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxa uu kaga mahad celiyey sida mar walba ay u garab taagan yihiin soomaaliya isagoo oo ka dalbaday inay dardargeliyaan gurmadka loo sameynayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay sida ba-an u saameeyeen ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa la gaarsiiyey deeq xoolo ah agaasimaha hay-adda duulista hawada ee rayidka ayaa deeqdan waxa ugu talagalay ciidamada jiidaha hore ee dagaalka ku jira shaqsuus oo wakiishay ayaa ku wareejiyey horjoogayaasha ciidanka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi
wa kusoo wareejiyey maanta oon iisoo wakiishay nin la yidhaha axmed macali xasan goobo iyo ceel jiqow iyo teedaan iyo bokora ciidanka jooga ayaa loo soo dhiibay ee waxaana ku wareejinayaa nabadoonnada iyo horjoogayaasha ciidanka ee waxaan ku wareejinayaa cali axmed jimcaale oo ku wareeji doona oo mahadsanta haddana waa aad macdayna walaalkeen xanuunkuna la qaybsaday waa walaalkeen ah oo xanuunka dadka difaaca ku jiro walaalihiina la qaybsaday oo geelaan maanta asagu jiibkiisa ka soo gaday ayaan u mahad celinaynaa waa u ducaynaynaa dhiirigelin iyo waxay noo tahay difaacuu nagula jiraa dadka aan ka maqnin difaacuu ka mid yahay oo habeen iyo maalin nala jooga waxaan leenaha waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan leenaha dadka kale oo waxaystoo la mida asaga inay ku soo daydaan ilaa waa guddoonnay annagoo afka ku hadlayna afka ciidanka ku warramayna ama odayaashii ah waa guddoonnay waxaana ku soo dhowey doonaa walaalaheen rag badan odayla iga dambay doona axmed macalin xasan cabdulaahi xasan cali waana soo gaarsiiyey hilawaalka waana soo gaarsiiyey wuu noo soo dhiibey axmed macalin xasan wuu noo soo dhiibey waana soo gaarsiiyey waa halkaan ku haysana geelan waayin waxaan leenahay khayr allah siiyo aad iyo aad u mahadsan yahay wuxuu lagala qayb qaadahayaa difaaca iyo xanuunka waxaan hayahaaya difaacu nagula jiraa halka ninka difaaca ku jiro oo godkaas ku jiro uu la mid yahay weliba haddii ilaah kuu ron yahay waa ka xanuun badan yahay asoo halkaas joogo waxa laga yaabaa inuu marmar hurdna laga yaaba inuu hurdin oo soo jeeda laga yaaba mararka qaar aad iyo aad u mahadsan yahay hilqalkii waana soo gaaray walaalkan waa la soo gaarsiiyey asuna waa loo soo dhiibay aad iyo aad u mahadsan yahay waa mahad celinaynaa khayrna allah siiyo waan u ducayna insha allah tacaala wiilkaas keligii intii uga sii bedelan intii wax qabanaysay keligii inuu isu taago geelaan waaweyn keeno in faataxada ilaa u aqbalahaa tirin ilaa inuu aqbalahaa tirin ilaa inuu aqbalahaa tirin waxa marka aan ku soo gabagabaynayna annaguna haddii ilaahay idhaa waxaan rajaynaynaa halkan wax badan aan laga tale tale ciidan lama faafiyo laakiin waxaan u bishaaraynaynaa qaybtii horoon soo qaadannay midda hadda hadeertaan hadday nala soo gudbaanato inaan intii ka daran insha allahu haddii la ilaahay na la garab gabo aadna loo farxaan rajaynayna maxaa jira halaq kama cabsanno haddii lakuruay dhurwaay kama cabsanno good labaaflaa kama cabsanno cibaado noo waaya halkan annagu qaraxaanan qaadan moogiye inaan meeshaas ku cibaadaysanna waa isku raacsannahay war ma beenaa idinka sheega inay jannadii tahay ma beenaan ku sheega ma ka ballanna inaan wada galno ninkii dhax ku dhintay iyo ninkii godka ku dhintaba misla qabnaa intaasna waa ballantahayna waxaa lagu wadaa ingelinka dambe ee maanta xarunta madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho uu shirka ka furmo golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo shanta hogaamiye ee maamul goboleedyada magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo sidoo kale puntland waxaana sidoo kale la filayaa in maanta muqdisho uu gaaro madaxweynaha maamulka jubbaland waa madaxweynaha maamulka puntland halka jubbaland oo muqdisho ku sugan yahay shirka wadatashiga qaranha ayaa waxaa shir gudoomin doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana looga hadli doonaa dardargelinta dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab oo haatan ku kooban keliya hirshabeelle sidoo kalena sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta dowladda dhexe iyo maamulada wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo xalinta arrimaha kale ee la xiriira kala aragti doonaanshaha ka dhashay shidaalka iyo waxyaabaha lamidka ah mas-uuliyiinta ayaa shirka marka ay soo gabagabeeyaan kadib waxyaabaha uga soo baxa warbaahinta la wadaagi doona oo war-saxaafadeed kasoo saari doona ugu dambeyntiina militariga dowladda siiriya ayaa sheegay in israa'el ay duqeymo dhanka cirka ah ka geysatay magaalada dimashik waa saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee siiriya ayaa waxaa laga soo xigtay in aroornimadii hore ee maanta ee israa'el gantaallo kusoo tuurtay xarumo kala duwan waxay intaasi ku dareen in hanaanka difaaca hawada ee dowladda suuriya uu gantaaladaasi soo riday lama soo tibin cid falkan waxyeelo ay kasoo gaadhay weerarkan ayaa ah kii saddexaad muddo toddobaad gudihiisa oo halkaa laga fuliyo